bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hiraafeele dhegeystayaal qodobada wararka warsan hiraabtuna weli baan ku weynaa dowladda soomaaliya beenida eedan lahanjeedi hay-adda nabasugidda qaranka soomaaliyeed ee nisaa tirada dadka lagu heliya koob iyo toban sagaal ee muqdishona tirada eedan badahayt puntland maba surin dhiiday intii salaada jimaada masaajidyada lakatukada onanaskoy israsaaseyn khasaare jeysatin maba ku dhiiday magaalada garowe ee xarunta puntland shiinaha maybaa cabasho ku dhan ee dadka hukooyow ruush ka muujiyahay jaamacadda oxford iyo maba sheegtay inta muddo gaaban talaal laka helow ama laga helo doono covid sagaal
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
taariikhda waliba ka beeganta tumiisiyad bila afaraad ee abriil sannada labada kun iyo labaatanka hiraabnimo sabte a waa ka dhowaada warkii oo faahfaahsan dowladda soomaaliya maba beeniday eedeyn lahanjeedi hay-adda nabad sugidda iyo qaranka soomaaliyeed ee nisa war-saxaafadeedka kubahaya wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya ee si adag lanka beeni eedeyn lahanjeedi hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo dhuwan laka daabaci wargeysla kuleeyay dalka kenya dowladda soomaaliya iyo idaayitintii hay-adda iyo anteeganta dagaalka ku dhanka ee shabaab warbixinta wargeyskii maba ka tilmaantay to marin habaabyow ee warbixintaas iyo maba qeexaase intii wargeeska usahali ee dayminka eedan intii xubno kumid ah hay-adda nisa iyo taageerayeen al-shabaab si weerarlanku fuliya guda dalka kenya wargeeska maba usa bandhigay warqad uuse ka saxeejay sarkaal ku tirsan hay-adda oo wargeeska uuse sheegay inti beesa indiri al-shabaab wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya oo guuddaas waajibaadshee ku saaran hantii la wadaagta bulshada soomaaliyeed adbuulaya kor xaaladda caabuqa covid mi sagaal mayba bulshada la wadaagahaytay qodobadun yeelka eri qoraal wasaaradda kubay labaatan afartii saac inka dambe weyti mayba cudurka laku baaray afartan iyo toddoba qof mayba laku helay cudurka covid mi sagaal soddon ili qof afartan iyo toddobaday la baari taas mibaka dhikaasa tirada guud ee la xaqiiji boqol toban ili qof bukaanka cudurka laku heli iyo labaatan toddoba kumid ah meba iina megal meelo sagaal kalena iinbilan soddon kumid ah meba da-dii oon dhexay tayaalaka eri qoraalka labaatan ilaa soddon iyo sagaal sano jar shan kumid ah meba da-dii oon dhexay tayala eri afartan ilaa konton iyo sagaal sano jar hal qofna maba usa kuwiinya lihidun sana saas oo kale mayba cudurka coronavirusan amuuday hal qof oo da-diis laka sheegay lixdan sano jar kaasi oo ka amuuday magaalada muqdisho maalintii shalay maybana tirada guud ee dhimashada nagatay li qof maamul goboleedka puntland maybaa usa hasaaraya mar la kasun iyo intii salaado jimaada iyo weliba jameecada lanka tukan masaajidyo ka yaala magaalada magaalooyinka maamul goboleedka puntland silinku horseeda faafofka cudurka corona war-saxaafadeedda kubay guddiga laga xil saaray coronavirus iyo laku xusay intisaas oo kale iyo tallaabo adag oo ku qaada doono dadkii dumi ama sidadhuu malaysia angala deegaanada maamul goboleedka puntland ama jaatjeena war-saxaafadeedkii laku xusay inti dhammaan deegaanada maamul goboleedka puntland uuse ku hirgeli bandow silinku horseeda lahay cudurka coronavirus go-aanka maamulka puntland ee lakusuniji inskoyoko masaajidada iyo hirgali maybana la faray hay-ado ammaanka maamulka puntland antiyo hirgeliyaan sidanka dhaqsiyaha badan oo markaasi madaxda puntland kubati israsaaseyn khasaare jeysatiyalaha ku harmahay dhiniga kale anti ku dhiiday magaalada garowe ee puntland wararka lagu helo magaalada garowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland maba sheegaan anti meelasay xalay minbarkii ku dhida israsaaseyn khasaare jeysati israsaasewka iyo miba sigaaran ku dhiiday afaaf ka hore cisbitaalka guud ee garoobe taasi oo dhammartay ciidamo ku tirsan daraawiishta maamulka puntland iyo weliba rikuubaysan dad gubroogyaal eh oo la hadlay warbaahinta warsan miba sheegana inti israsaaseynta koyti mudira kubaysan iyo isoristaagka suubiyan duugla fadaaya intilan suubi sarkaal ku tirsan ciidamada daraawiishta puntland oo shalay ka abmuuday dagaal dhamari ciidamo ku tirsan maamulkaas wararkamay baantaasay ka darahan intays rasaaseeoka ku dhiiday garowe iyo ka dhaawacmay lama qof oo ka kuma deeyay askari ciidan kaasi oo la dhikay cisbitaalka garowe saas oo kale mayba galantilaha ka dhikay ragii hubaysnaay ee diidanay inti la duuga marxuumka islamarkaasi markii dambe la duugi weli majar waraakubahay saraakiil ciidamada maamul goboleedka puntland oo ay ku ka hadleen shaqaaqadii khasaarada jeysatay ee xalay ku dhiiday magaalada garowe ee puntland surunka warkaasi wuxuu ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo shiinaha yimay baa cabasho ku dhan ee dadka kukoa ruushka usamuuji shiinaha mayba uusaa sheegay intii labaatan iyo todoba kiis oo cusub oo coronavirus ee saas oo kale ee covid tobniyo sagaal dowladda shiinaha ayaa sheegtay intii dhammaan iyo ku ko-een gobolka waqooyi bari ee xadka la-e raashka dadkaasay labaatan kumida kiisaska cusub iyo roogeen gobolka hiliinka oo ka jaran tumisada andhalati shiinaha oo dhuunha kunagati raashka kiisaska la xaqiiji iyo wadarta guud ee mayba kadhikaase siyeedku laba boqol toddobaatan iyo oo tiradana markasta badahayta dhimashada rasmiga ee shiinaha yayaana mayba koran dhaaftay afar kun lix boqol soddon iyo lama sida sidii xaqiijiyeen mas-uuliyiinta wuhan oo eh meelo uuse cudurka coronavirus ku bilowday saynisyahaano ku tirsan jaamacadda oxford iyo maba sheegaan intii hasaare doonan inkiaraan hal milyan oo irbadood oo talaalanka tiragalay coronavirus bilo september ee sanadkun dowladda ingiriiska oo mashruuc ugu taageeraasiya sheegtay inta in jarnawal damaanad eh islamarkaasayna suuragalan hayna intii muddo lanqobada xanagowka tallaalka bukaankii inka hore ee ku qayb gala tijaabada oxford yami baa la filay intii tallaalka iyuu ka tijaabi doonan toddobaadka dambe mayba si eed lan hadalhaayo oo wadamada adduunka oo dhan iyo sugahaana hasaarowka tallaal lagala dagaalamo covid tumi sagaal warkii khyaara idaacaddu warsan hiraabtan kula dareertan intaninka dhenyo qodobada wararkaan wali baan ku weynaayay dowladda soomaaliya maba beeniday warar laga daabaciy wargees ku mid a wargeesyada dalka kenya oo laga sheegay intii saraakiil ku tirsan nisa iyo xiriir wada shaqaynlayn al-shabaab tirada laku helayay muqdisho ee dadka qaba covid tumi sagaalna eed iyo ankorar hayta wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada weliba sheegtay anti labaatan afartii saaci laha dhaafi cudurka laku baari afartan iyo todoba qof maybana laku helay covid tumi sagaal soddon iyo li qof oo afartan iyo todobadii qof la baari kumid e taasniba kadhikaasa tirada guud ee dadka la xaqiijiyo guuda soomaaliya intii deeraasa boqol lixdan waa boqol tumi ili qof dhimashada ilaahay hata soomaaliya weliba marahayta lix qof puntlandna maybaa sheegtay intii dhaqangaleen surin iyowka anskoyowka masaajidyada dadkii ka tukudi jari israsaaseen khasaare jeysatay dhinihi kale garowe ku dhiidana walaha ku warmahaya intii hal qof ka dhimaday lama qofna dhaawacmin shiinaha weliba sheegahaya oo cabasho ku eyna waa ruushka oo sheegahaya intii dad qaba cudurka coronavirus haku galahayan jaamacadda oxford namaba sheegtay intii muddo gaaban talaal laka helo doona oo ku saabsan covid tumi isaga